asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada waa xubinteeni murtida maanta xubinteeni murtida maantana waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteeni murtida maanta ee aynu ku googowsan jirnay ama aynu ku qaybsan jirnay howlaha farada badan kuwaasoo dhinacyo fara badan waxaynaga tusa ama tusaalayaal fara badan inoo ahaa teenan maantana weli caaqilkii iyo wiilashiisii ayaynu daba soconnaa waxaa lagu yidhi marka caaqilow kan waan garanay sariirtu ku ururay waxaanuu ahaa nin waxa uu ka dherga isagii carruurtiisu ay ka dhergaan martida siiya waxay ka dhergaan hadday waayaanna ambakeer shaahaba u dhiibin bay ka dhigan tahay marka kaa waan garannae midkan labaad bal wax nooga sheeg kan labaad wax nooga sheeg ayaa lagu yidhi mid isagu sariirta ku ururay oo kaasu ka hadal ma leh midkan xoogaa qutubahaya ee haddii ilaahay kuu idmahayo yaro dugdugahaya bal wax nooga sheeg baa la yidhi oo haddii eebba idmahayo kaa isaga ah bal tilmaan ka bixi kii hore waad noo sheegtay wuxuu yidhi midkan labaad ee hadda weli qutubahayaad aragtaan hadda idiin muuqda waxa uu hayo oo haddii ilaahay kuu idmahayo uu isagu hayo ama uu haysto ama gacantiisa ku jira markaasee uu haysto ayuu in yar buu ka bixin jiray wax yar ayuu bixin jiray waxa uu haysto wax yar ka bixin jiray waxaa yare uu bixiyeyna dadka soo martiyey ama ummadda wax soo mooday wax wax u tara ma ahayn laakiin waxa uu haysto ka bixin jiray sidaa darteed ayuu sidan ku yahay waxa uu haysto ayuu wax yar martida ka siin jiray iyo dadka soo gacalooday ee baahida iyo caydha iyo haydaartu ay u keentay waxa uu haysto ayuu wax yar ka siin jiray kii hore muxuu ahaa waxa ay ka dhergaan isagii carruurtiisu yuu bixin jiray haddee waa hambo hambo unbaad dhiibtay hambana dee wayba hallowday oo haddaa digaagtaa laga yaabaaba in loo daadiya marka dambiya adhiga iyo marka wax ajir fiican oo maaragta halkaa ku jiraa maba jiraba ajir waa jiraa oo ajirka ilaahay baa bixiyo anigu hadda middaas kuma khaldamaayo laakiin dee waxaa la rabaa naftaada wixi aad la jeceshahay walaalkaa la jeclow baa lagu yidhi muslimka haddii marka aad naftaadii uun wax walba la jeclaatee aanan maaragtay halkaa taas dee ninkaas durba uu waa lagu leeyahay uu duquubay uu sariirta ku ururay ilaahay kuwa wax barakaysan bixiya ilaahay ha naga dhigaan leeyahay waxa uu yidhi marka ninkan labaad ee qutubayaay waxa uu haysto ayuu wax yar ka bixin jiray taasna waxay isaga dhexal siisay inuu walaalkiigii ka yaraa uu dhaamo labada dhinee mid sariirta ka ururiya kan qutubaha wata waxaa weyn kan qutubaha wataa weyn aabbahooda caadi aana geelu oodahaya xooluhu shubahaya iyagiina sidaasay noqdeen waa inaad fahantaa hadda ha u qaadanin sheekadu inay sheeko dhab u dhacday tahay ee waa matalaad matalaadaasoo dhanka dhaqaalaha gelayso dhanka xoolaha gelayso dhanka dadka gelayso oo dhanka nolosha gelayso dhanka bidhaanta gelayso dhanka waxtarka gelayso dhanka hadalka gelayso dhanka aaminidda gelaysa weeye waana arrin dee in wax la sadaqeeyo masaakiintana la quudiyo dadkana wax loo dhiibo waa arrin sharci ahaan iyo maaragtay nolol ahaanba aynu maaragtay xaq inugu ah nolol ahaan noloshaa inugu waajibinaysa xaq ahaanna de ilaahay baa ina yidhi iscaawiya maaragtay oo taas waa layna faray in layscaawiyo masaakiinta la caawiyo agoonta la caawiyo hawsha ayadaa ku dheeraan mayna mahmaahda maanta aan kusoo qaadanayna xubintaana murtada maanta idamka iibi waxaa layidhi dhabiil dadeed ma dhammaato